Shirweynagan qareemowga gabdho ee ka qaybgalka siyaasadda iyo xaqiijinta boqolkiiba soddon ee baarlamaanka Puntland iyo weli baarlankugu dooday sidii hanraabta Puntland iyo heli lahaayeen aqoondadii u kaleeyeen kuraasta matalaadda sida baarlamaanka wasiirada iyo maamulada degmooyinka shirweynagan qareemowga gabdho iyo weliba ku qaybgalay hanraab kushal dareertii hay-adaha dowladda iyo xan maxalliga iyo qaybo shalkidisan bulshada si meelasay lahanka bandhiga caqabadaha iyo fursadaha ay u haystaan bilaanta wasiirka wasaaradda horumarinta hanraabta iyo arrimaha qoyska puntland doctoresa naciimo guuleed oo hadal dheer ku jeediyey shirweynagan qareemowga gabdho iyo weliba bilaanta ku bogaaday in marka hore iyo isku garab qabsadaan sidii doorshooyin qaadi lahaayeen weli kaloona ayaa ka baaqday in bilaanta lansurum sidii oo ka heli lahaayeen xuquuqdii siyaasiga
maanta kulankan aynu isugu nimi horta waa kulan waxaan u arkaa muhiim ah boqolkiiba boqol u ah haweenka reer puntland oo ah muddana laga doodayey sida gabdhuhu ay u heli lahaayeen boqolkiiba soddon golaha siyaasadda noocu doonaba ha ahaado waxaan horta ku horumarayaa golayaashii deegaanka oo la doortay oo hadda dhammaaday waxaa soo baxay boqol labaatan iyo sagaal gabdhood waxaan leeyahay boqol labaatan iyo sagaalkaa soo baxay waa xildhibaanada birito waa wasiirada birito waa ra-iisal wasaarayaasha birito dalkan qabsan doona waa hogaamiyaasha soo socda oo haweenkaa taa sababtaan u leeyahay waxaa weeye waa boqol labaatan iyo sagaal aan ku soo bixin baryo iyo hinihini iyo hebelow iga durub iyo heblaaye waxila raadi iyo waxila aruuri aan ku soo bixine waxay ku yimaadeen kartidooda iyadoo doorashadii lagu galay obilnist oo closelistigi laga guura closelistigu marka hore muxuu ahaa wuxuu ahaa in saddexdii kursiba mid ay gabar tahay taas maxay xaqiijinaysaa tobanka kursioo ugu horeeya in saddex gabdhood sayf yihiin oo fadhiyaan laakiin markii taa laga guuray oo ururada walaalaheena qaybtooda ay soo jeediyeen in loo guuro si furan lagu galo oo soojooyin lagu galo waxay muujinaysaa in haweenkan soomaaliya isu karti aysan ahayn iyo haweenka reer puntland waana taageerayaa gabdhaha soo baxay boqolkooda gabdhaha harena waxaan leeyahay lama quusto siyaasaddu waa isku day qofna ma guulaysto marka ugu horraysa oo wax la hubo laakiin waxaa la rabaa gabadhii hartay inay beginninka kale ay bilaabayso ay fallaartay gami lahayd si fiican ay u diyaarsato waa ognahay gabdhaha caqabado badan baa ku yimi dhan dhaqaale ha ahaato ha ahaato in qayb ururadii ay gabdhihii ku qoreen lambare gadaale sababta loogu qorane waxaa weeye waxaa la yidhi barqo waxaa la xalaal barqaa la qashaa mugdila lama galo anigu waxaan ka mid ahaa dad ka shaqaynayay ururkaah baana ka mid ahaa waxa weeye seejooyinkii markii la tegay gabadha waxay ku leedahay musharax baana musharax waa tahay soo dhowow tusaale ahaan urur hebel gabadhi wuxuu ku qorayaa e waxaa imaanayaa tiim dhan oo guuraaya oo le heblaayo wax coda oo haysato oo meeshaa u yaalla haba yaraatee ma jirto wiil hebel baa wata waxaa dhacaysa in urur kaleete meesha gabadhan eeda laga qoro isku seejo ex oo kaleeta inuu urur kale wiil ku qorto ay gabadha yihiinba iskulaar bay dhacaysa maxaa dhacaysa in ururkii gabadha ku qortay meesha eeda ahayd uu wiilka soo baxo baarlamaanka puntland oo ka kooban lixdan iyo lix mudan iyo waliba iyo weliba keliya hal xubinka ah bilaamay inta kalena iyo iyana rega welina dhawaana kuwada intii baarlamaanka puntland uu sagala doorashooyinka bilaanta puntland ayaa diyaar garoobanka jiraan sidii aan ku muuqda lahaayeen kuraasta baarlamaanka puntland